bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhegaystayaal irafayla ka dhawaada warka yaraanma idaacadda raadiyaha baydhawasiinhayda qodobada warkaananka doorkaroon haddii la dhiguunsu doontan weliba ku mid ahaa gudoomiyaha degmada baraawe ee gobolka shabeellaha hoose cumar sheekh cabdi iyo faahfaahin kubiya xaaladaha guud ee degmada baraawe iyo deegaanada hooskooyowa dowladda soomaaliya oo sheegtay in cudurka koronaha uu saameeyay si gaar ee haweenka dowladda soomaaliya ee ku qiybgalay shirka wasiirada ganacsiga dalalka afrika gudoomiyaha gobolka banaadir oo eedeyn kulul injeedi wasaaradda walbarashada soomaaliya jubbaland oo sheegtay inay ka horseetay hub sharci dare oo kismaaciil nwedi puntland welibaa ka shirtay amniga deegaanada go-aanna hasaarti iyo fiinland maxkamad ansixiyey musaafiriinta muwaadiniin asal jiciyey soomaaliya garaafayla dhegaystayaal weliba waa heraanimo jamaace taariikhdan weli bagabaganta sagaalka bilo toddobaad ee julaay sanada lamada kun iyo labaatii kowda intaasay weli haynan qodobada warkaan hiraabtaanka doorkaron dhegaystayaal ha ka dhawaada warkii oo faahfaahsan raafeela dhegaystayaal gudoomiyaha degmada baraawe ee gobolka shabeellaha hoose cumar sheekh cabdi oo hala xiriiray idaacadda raadiyaha baydhabo waliba faahfaahin kubiyey xaaladaha guud ee degmada baraawe amnisha iyo weliba deegaanada hooskoyo gudoomiyaha oo waraysiisa idaacadda weliba uuse sheegay in deegaanada qaar oo hooskoyo degmada baraawe dhibaatooyin amniyo ka jiraan maadaama al-shabaab iyo dhibaato ka hayaan dadka ku socdaalow deegaanada hooskoo degmada baraawe waa suusa dalkan dhiki waraysi waliba lawaladay agaasimaha idaacadda xasan cali nuur hafow
bismillahi raxmaani raxiim idaacadda radio baydhabo waa mahadsantiin bahda saxaafadda runtii aad iyo aad idinkaaga mahad celinaya waraysiga gaarka aad nala yeelanaysaan waan dhowahay
okay eedan mahadsanta gudoomiye weliba faahfaahin guud noose hase ee xaaladaha amni ee guud ahaan caasimada dowlad goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya ee baraawe
xaalada guud ee caasimada dowlad goboleedka koonfur galbeed magaalada baraawe aad iyo aad ay wanaagsan tahay wax dhibaato kama jiraan alxamdulilah teeda xigta maalmahaana waxaa nagu soo ziyaaday qoladan ummadda gumaadka ku hayaan ayaa tuulooyinka magaalada ayaa maanaa shacabweynaha ku dhaimada ayaa maanaa aad iyo aad maanaa dhibaato ay ugu hayaan ma garatay haye may kumaday dhibaatada
dhibaatada waxaa kamid ah afar iyo labaatan qofood oo isbuuca lasoo dhaafay ay maanaa waxay ku dileen dad deegaan ah oo hal famil ah ee runtii maanaa meel oo saddex meela ku kala dileen sida gobolka shabeellada hoose gaar ahaan deegaanka kuyabarow waxaa kaloo ku dileen saako ay ku dileen iyo maanaa jilib ay ku kala dileen intaanana maanaa waxaa lagu wadaa dadka deegaanka ayaa maanaa halka famil ah ayay maanaa gumaad badan maanaa ku hayaan ayna dilayaan hadartaana waxaa u xaran taqriiban maanaa afartan qofood iyo lixdan qofooda u xaran intaasna maanaa waxay ugu talgaleen weli maanaa gumaadka ay sii wadaan haddaan kula hadlaayo maanaa waxaa maanaa ay jirto tuulo oo maanaa tuulooyinka maanaa annaga maanaa xukuna ay kamid tahay oo deegaanada maraa hoos yimaada ayaa maanaa dagaal tooska toos ah maanaa ugu socda ciidamada deegaan maanaa dadka deegaanka iyo maanaa maleeshiyaadka ururka gumaadka ee al-shabaab ma garan haye gadoomiye dadkaasay maadaama famil haayeen labaatiyo afar qofna ayiin may shaleedii oo laka beegsaday ilaan deegaankaas dad badanka noolayay intiisan la socotaan runtii waxaa maanaa lala beegsaday runtii dadka shacabka dadka ugu firfircoon markay arkaan dadka dadka ugu firfircoon way nacban yihiin taas ay tahayna maanaa waxa ku haystaan waxay maanaa ay leeyihiin sirdoon maraykanaad tihiin sirdoon maraykana maanaad u shaqeydaan runtii dadka afka soomaaliga ayaa dhibaayo sirdoon maraykanna ma noqon karaan runtii dadka ugu firfircoonsan maanaa mar arkaan mar hadday arkaanna inay iska qaarijiyaan ee maanaa ilbaxnimadii ay u diidan yihiin dadka ma garatay haye gudoomiye dhawaan wayba ognaa ini deegaan ama saldhiga ankuwinay amisom ee lasayka lahayti ee maringubay ha ku baxeen ciidamada amisom ilaa haddana ciidamada dowladda waldhaqdhaqaaga aan suubinaya amisom
runtii horta maanaa dawlad maanaa sideeda xeelada ay maanaa ku socotaa baleen ay ugu socotaa kolay ciidamada amisom meesha way ka baxeen laakiin dawlad mar walba baleenkeeda ayay ku joogtaa baleenkii ay wadaa baleenkii ay wadaa baleenkii ay wadaa nidaamkii ay wada hawshii marka maanaa way sii socotaa kolay maanaa meeshaasna kolay hadda maanaa waxbaa noo qorshaysan annagatan maamul ahaan qorshihiina mar walba way socotaa kolay meesha kolay maanaa meel hadda laga baxsan oo maanaa annaga aan maanaa isdii karno si toosa loogu baxay maanaa ma ahan wayna socon doontaa insha allahu tacaala hadduu ilahay waana dadkii sideeda ayaa saldhigii loogu soo noqon doonaa hadduu ilahay ciidamada dawladda kule hadda maanaa meelahan margow insha allahu tacaala shaqo ka bilaabi doonaan hadduu ilahay runtii lixdan kilomitr ayay u jirtaa lixdan kilomitr ayay u jirtaa lixdankaas kilomitrna inta udhexeedana kule dawladdii maanaa mar walba ay ku rondeeyaan wayna ka warhaayaan saacado walba iyo wakti walba ay ka warhaayaan wayna shaqooyinkii maanaa wanaagsan howlihii wanaagsanna kule way sii socon doontaa hadduu ilahay insha allahu tacaala weliba waxaan sii rajaynaynaa maalmahan dhow hadduu ilaahay idmo in oo mana dawladda dib baaya ugu qaban doonto laakiin xeelad dagaal waaye wixii maanaa dambe faahfaahinteeda dib ayaan kasoo sheegi doonaa hadduu ilaahay idmo insha allah baraa horta waa caasimadii rasmiga ah dowlad goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya runtii walaalkay mar walba maanaa dawladda maanaa nidaam walba nidaamkii ayada wadato oo ayadaa u qorshaysan laakiin waxaan ku leeyahay oo runtii boqolkiiba boqol in dawladdii oo maanaa doorashadii maanaa magaaladan lagu qaban doono oo weliba maanaa amnigeedana boqolkii boqol oo afar bilood iyo shan bilood ka horna maanaa shacabweynaha ku dhaqan degmada iyo maamulkeeda ilaamaha amnigeeda qeybahooda kala duwan maala amisomba
wasiirka wasaaradda haweenka iyo horumarinta xuquuq aadanaha ee xukuumadda federaalk soomaaliya xildhibaan xaniife maxamed ibraahim iyo weliba khudbad iyo kajeedada shirka saddexaad ee wasiirada haweenka ururka iskaashiga islaamka ee o i c oo laqoqowda magaalada qaahire ee dalka masar khudbada wasiir xaniifa weliba ay ku hadlay sida cudurka coronavirus saameya haweenka soomaaliyeed horumarinta haweenka iyo kusuubiyan dhiniga ku qeybgalka siyaasadda dalka iyo guud ahaan kaalinta haweenka iyo kuleeyin horumarka soomaaliya shirka weliba koloo ku qeybgalay danjiraha soomaaliya fadhi dalka masar eliyaha sheekh cumar agaasimaha waxda jinsiga ee wasaaradda haweenka sacdiye maxamed nuur iyo mas-uuliin kala madaxweynaha masar mudane cabdifatax al siisi yaasaasoo kala hiiriyay shirka saddexaad ee wasiirada haweenka ee ururka i o c dhini kale wasiir dowlaha wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane cabduqaadir shariif sheekhuuna maye iyo weliba isugu qeybgalay shirkii lixaad iyo weeldhaden wasiirada ganacsiga dalalka afrika ee kubahoobi heshiiska ururgeeseedka aaga ganacsiga horte eh ee africa kaseyti oo lagu hadlahaya dhamaystirka heshiiska iyo weliba saynan bilaaban lahay dhaqangelinta africa dhatiye weliba kale uuse sheegay in lagu hadlay sidii wadamada africa ay isku kaalada lahaayeen horumarinta dhinacyada ganacsiga iyo weliba saasoo kale ah sidii meelalanku saaran lahaya caqabadaha ganacsiga ee ka jara qaaradda afrika mudane cabduqaadir shariif sheekhuuna maye oo shirka kureed la hadali warbaahinta weliba xusay in shirkan uuse daba dareera shirkii hore agaasimayaasha ganacsiga afrika iyo kuwa ladan dalka gaana
kulankii lixaad oo ay yeeshaan golaha wasiirada golaha wasiirada ganacsiga wadamada ee ku bahoobay heshiiskii la yiraahdo african africa continental free trade area ama aaga ganacsiga xorta ah ee wadamada africa runtii aaga heshiiskaas oo ahaa heshiis ay horey ay u gaareen konton iyo shan dowladood oo ka tirsan qaaradda afrika wuxuuna heshiiskaas marka lagu dhisaayay aagan ganacsiga xorta ah ee qaaradda afrika uu qeexaya in dhammaan wadamada saxiixay heshiiskaas ay meesha ay ka saaraan caqabadaha ganacsiga ee waxa loo yaqaano caqabadaha ganacsiga ee badeecadaha ee wadamadaas isaga gudba iyo xuduudahoodaba si xora marka wixii caqabadahaas sida looga qaadi lahaa ganacsiga afrikana marka waxa u noqon lahaa ganacsi xor ah oo geeska gees qaaradda wadankeena soomaaliya maanta marka la eego dhanka dhoofka waxyaabaha aanu dibadda u iibgeyno iyo waxyaaba aan soo iibsanno oo aan wadanka lasoo geliyo waxaa badan waxyaaba aanu soo iibsano wadanka lasoo geliyo iyadoo ay yar tahay marka wax soo saarkii wadanka sida loogu dhoofin lahaa taasoo waxawaaye ay jiraan caqabado badan oo ay ka mid yihiin marka waxawaaye in loo helo marka suuqyo ganacsi waxa waaye oo badeecadaheena loo iibgeeyo marka taas ayaa ayaa ayaana ugu muhiimsan waxyaabaha laga faa'idi doono waxa weeye in marka uu si fiican waxa waaye aan u hirgalo runtii
wasiir dowlaha ganacsiga iyo warshadaha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane cabduqaadir shariif sheekhuuna maye weliba saasoo kale ku hadalay waliyaabaha ay heshiiska ganacsiga iyo sii kordhi kora ganacsiga soomaaliya iyo weliba kan guud ahaaneed ee qaaradda africa usoo carabka ka adkayay in soomaaliya ay ka helaaso suuq ganacsi oo caalami ah oo landhoofiya war soo saarka dalka iyo saasoo kale inuu isnagado doonto xudinta iskiiraasa qulqultooyinka ganacsiga adduunka ee maradoona badweynta hindiya gudoomiyaha maamulka gobolka banaadir waan aduqa caasimada cumar maxamuud maxamed cumar felix weliba sheegay in wasaaradda waxbarashada ee qabad ka haysta agaasinka waxbarashada gobolka banaadir ee dhawaan lagu wareejiyey maamulka gobolka banaadir weliba sheegay in wareejintaas ficil ahaan yaan dhaqankan islamarkaana usrajiw in walaasoo dhan dhammaado doonaan siciyaalka walbarashada ka jara horumar fayla deeran ka dambeyn gudoomiyaha maamulka gobolka banaadir waan aduqa caasimada cumar maxamuud maxamed cumar felix waliba sheegay in arday badan oo dhigadaas iskuulada gobolka banaadir balse jaraan xaano badan oo walbaradan dalka dhibaato ka haya
haddii aadan waxbaran ama ay yar tahay yacni tirada waxbaratay ogow gacan hoorsiga iyo barakaca iyo mataqaana kuwaan ha loo gargaaro iyo daadadaha xaaqay iyo mushaakalaadka aan la kulannoo dhan baaqaya sii ahaana si taas looga badbaado mas-uuliyaddana saarano waxay tahay inaynaan cid isku hallayn annaga aan isku tashanno waxa ugu muhiimsan oo nalka raban waxa waay waa inaan dadkeenna wax barno ubadka wax la baro qofku markuu wax barto asagaa ka fikiraya inuu horumar raadiyo ka fikiraaya ka fikiraaya inuu adduunka la tartamo laakiin haddaysanba u bilownayn qalbi ahaan waa dhimanayaa negative oo noqona marka wax negative ah oo bulshada dhib ku ah oo dalka dhib ku ah oo hooyo dhib ku ah oo aabbe dhib ku ah oo dhammaan horumarka dhibku u ka shaqaynaya
hadalkan iyo gudoomiyaha maamulka gobolka banaadir waana duqa caasimada cumar maxamuud maxamed cumar felix weliba uusi ka sheegay munaasabad laaka bandhigay natiijada imtixaanka fasalka siyeedaad ee iskuulada gobolka banaadir dhinaca kale taliyaha booliska qeybta jubbada hoose gaashaanle sare sadiiq maxamuud dhaqor oo la hadalay warbaahinta waliba sheegay in maalmoonba ladhaa maalmo la dhaafiyo dararan dhaqdhaqaaqiyo kooxo hormuudan ee qof laka magacaabo cabdi cali raage iyo kuwadan gudaha magaalada kismaayo kaaseti oo fadaaya in magaalada hagilyan hub sharci dare eh kaas oo la fadaaya in laka dhibaatay nabadii weliba kala dambeynta ka jarta jubbaland taliyaha weliba saasoo kale sheegay in ciidamo iyo ku wargeliyeen cabdin cabdi cali raage uusa kagtabay magaalada muqdisho usan markaas isticmaalo magac kishen hine suusan koy magaalada kismaayo kureed markii ciidamadii amaran in markaas hankadegda korna garoonka diyaaradaha ee magaalada kismaayo silan ilaalay nabadgelyadii welibabaad qabka shacabka soomaaliyeed ee ku nool jubbaland waxaa maalmihii lasoo dhaafay la soconnay dhaqdhaqaaqyo kooxo doonaya in ay soo geliyaan hub sharci darro ah gudaha magaalada kismaayo ee xarunta kumeel gaarka dowlad goboleedka jubbaland ayadoo aan taas ka duuleyno waxaa maalmihii lasoo dhaafay aan xogo ku haynay in kooxo si khaldan oo ay rabaan inay nabadgelyada jubbaland ay qalqal ku geliyaan kooxahaas oo hormuud u ahaa ninka lagu magacaabo cabdi cali raage ayagoo doonaya nabadgelyada dowlad goboleedka jubbaland in ay qalqal kaga noqdaan waxaan maanta ka war helnay in uu kasoo kici timay magaalada muqdisho isagoo adeegsanayo magacaan magaciisa ahayn baaritaan kadib waxaan ogaanay in uu diyaarad kasoo kacday muqdisho saaran yahay waxaana ku celinay meeshii ay kasoo kacday mar walboo ciidamada amniga waxay u taagan yihiin diyaarna u yihiin cid walba oo isku daydo in ay amniga wax khalkhal ku gelinaya ka shaqayso hadday gudo tahay iyo hadday bannaan tahayba in ay mar walbaba gacan bir ah ay kaga qaban doonaan shacabka dowlad goboleedka jubbaland
kursimaha madaxweynaha waana madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka puntland axmed cilmi cismaan karaash yaa shir gudoomiyey shirka golaha wasiirada puntland kaas oo ku qabsoomay magaalada garoobe shirku weliba toddobaadkan ee lagu hadlay amniga maamul wanaaga xaalada degmooyinka weliba dhismaha golayaasha deegaanka ee puntland iyo qodobo kale kursimaha madaxweynaha waana madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka puntland axmed cilmi cismaan karaash weliba warbixino ku dhugunsay golaha wasiirada taaseyta oo la xiriirta shaqooyinsho anka dambeyn kursimaha madaxweynaha waana madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka puntland axmed cilmi cismaan karaash iyo weliba anka baaqay golaha wasiirada inay dardargeliyaan shaqooyinsho meel dhegeystayaal warkii ransbansinka kuwa weliba idaacadda raadiyaha baydhabo ee magaalada baydhaba maxkamadda sare ee dowladda finland weliba xukuntay in laanti socdaalka ee dalshe iyo musaafuri kortaa qof asal ahaan hakujiyada soomaaliya sababo la xiriiray dambe usagali dartiye go-aanshee maxkamadda weliba ay sheegtay inay jaraan sababo adag oo ku saabsan diidmada iyo weliba musaafiriinta qofkan shaqsi weliba uu sileeyaa rikoord dembideed baaxad leh markii laku xukumayay tumi kow dhinac xatooyo daran gacan ku hadal iyo weliba jujub intan dhexayta sanadihii labada kun iyo tobankii iyo labada kun iyo toban toddobadii usoona ku xukumiyay xabsiyo badan oo markaasi ka jirta tumi sideed bilood oo xabsi ah saadaraadiya maxkamadda sare welibay xukuntay in sii joogtaan iyo finland yaa ka dhaqan khatar bulshada iyo weliba amniga weliba siday iftiinka cagaaran ee dacwadaha musaafiriinta warka dhegeystayaal isinkuldara tanglaatan idaacadda raadiyaha baydhabo saaxiibyaal waa usina dareysahay anoo maxamed raxmaan ibraahim jirow ah welibana farsameeye saaxiibkii xasan aadan kheyr xasan jookar kama hasintiin dhugunsooka wararka barnaamijyada kubada idaacadda raadiyaha baydhabo wararkan warlamada intireedan ku kulmaan sidaasiyo nabadgelyo
sankuneefle bani aadamkan wixii uu soo saara saxaafaday ugu sarraysaae dhallinyaro la soo soocay oo tababarkoodii sita ayaa wararka sii daynay soddon sano iyo saaka wixii dhacay ayay saacad kugu siine sariirtaada adigoo ku sugan sii saara wararka